hagaagi dhegeysanada cadiistar f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibyaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aryo suban kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo si toosa alaba idaacadda star f m aad uga dhegeysataan waana wargeysada kale ah daily nation sidoo kale the standard wargeysa oo dhafsaakii gacanteeda ku jira dhegeysa waxaa halkan saako ka hadlaya arrimaha ku saabsan dhegeystayaal maxkamadaha iyo sidoo kale waa dabcan madaxweynaha arrimahan dhacsaakii marka bogga hore ciwaan uu kaga dhigay in hadda markaasi xaaladaha go-aanshuhu khatar ay markaasi ku jiraan madaxweynaha ayaa markaasi farta ku leglegay dhegeysta mise farta ku taagay dhanka garsoorka waxaana markaasuu sheegay in hadda uu ka anducunayo madaxweynaha arrimaha iyo weliba qorshaha uu wato markaas inay ka hor istaagsan yihiin maxkamadaha kuwaasuu sheegay inay arrimo musuq maasuq ah garsoorka ay hadda arrimahooda ku qaadanayaan dhegeystayaal ku aadan arrimaha caafimaadka qorshaha uu hadda wato iyo sidoo kale arrimaha uu hadda ugu weyn u watay housing ama guryeynta dhegeystayaal qorshahaasi kadib arrintan waxay imaanaysaa markuu maxkamadaha maxkamadda dhegeystayaal ay sheegtay in arrimaha canshuuraha waxba aan laga dabcan meesha waxba kama jiraan ku tilmaamtay ee xukuumadda ruuto ay soo saartay kuna sheegtay inay baalmarsan dabcan inay baalmarsan tahay hanaanka dastuuriga dhegeystayaal ee wadanka u degsan oo sidoo kale lagu qasbi karin sida horaan markaasi dabcan ay maxkamadda ku sheegtay arrintan ay u daba socdaa iyadoo dadka horaan shaqaalaha la sheegay in xukuumadda ay ka jarayso boqolkiiba hal dhibic shan lacagta dalka ee mushaaraadka ee shaqaalaha markaas usoo go tan ayaa maxkamadda markaasi taale maxkamaddana go-aan ay soo saartay inay ku sheegtay in wax tilaabo aysan wasaaradda qaadi karin ku aadan in lacagaha ay ka jarta dhegeystayaal qorshahan ayaa markaas ahayd in dowladda waa sida ay horaan u sheegtay qorshuhu ku aadan sida waa dibcan qandaraaska dhulalka waa qandaraaska dhegeysa wadooyinka dib markaas lagu dhisayo iyadoo maxkamadda go-aan kali ay ka sugayso si arrintan ay dib ugu bilaabato iyadoo hadda waxyaala fara badan ee maxkamadda hakisay tan iyo markii lasoo doortay madaxweyne william ruto ruto ayaa hadda wuxuu markaas iska difiraya dabcan uu aada sheegay in uu difaacayo sidoo kale sheegay arrimaha musuq maasuqa uu ka hortegi doono iyo maxkamadaha garsoorka ka jira dhegeystayaal taasoo hadda ku sheegay inay caado iska noqotay oo iska fududaysteen sidoo kalena ay ka hor istaagayaan wax waliba ee danaha wadanka markaasi ku jira sida wargeyska bogiisa farasaaka uu qorayo wargeyska saaka wuxuu qorayaa dhegeysa madaxweyne ku-xigeenka dalka deputy waa madaxweyne ku-xigeenka dalka dhegeysa boqolkiiba afartan ayaa markaasi shaqaa loo korin doonaa ciidamada booliiska dhegeystayaal iyo sidoo kale brisonta lacag gaaraysa oo dabcan boqolkiiba afartan sida wargeyska bogisa qaybta dambe saaka wargeyska uu ku qoray daily nation madaxweynaha ku-xigeenka ayaa markaasi odit marka waa dabcan baaritaano iyo weliba odit la sameeyey ayaa markaasi lagu andacooday iyadoo horaan ay dabcan dowladda uga ballan qaaday in wax markaas ay ka qaban doorto mashaaraadka ay ka taagan ama ay haysato mashaar waa mashaar xumidaha markaasi haysato dabcan ciidamada waa ciidamada booliska oo markaas lagu sheegay in lacagtooda aada u wanaagsan dabcan ay aada u yartahay boqolkiiba afartan ayaa hadda la sheegaya in mushaaraadka loo kordhin doono waxayna bilaaban doontaa kowda bisha julaay sanadka labada kun afar iyo labaatanka madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa ee kenya kwanza xukuumadeeda xukuumadda kenya kwanza ee hadda markaasi si toosa arrintan u shaacisay sheegtana dib u habeen markaasi lagu sameeyey laguna ogaaday sida madaxii hore cadaaladda dalka dabcan loo xisaaray ee dabcan waa ninka lagu magacaabo david maraga julaay koodeeda sanadkan ayaa markaasi bilaaban doontaa in mushaar korinta ay u bilaaban doonto ciidamada booliska sidoo kale ciidamada brisonta dhegeystayaal ilaalada maxbuusta oo saddex sana arrintan waa dabcan boqolkiiba afartan saddex sano contract tan ayaa markaasi hadda moraalka iyo weliba niidiska u dhisaysa ciidamada booliska iyadoo ay si toosa uga bilaabanto sida uu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa gashagwa ayaa u sheegay inay arrintan dabcan fursado fara badan u abuuri doonto dabcan ciidamada oo markaasi ka mid yihiin inay howlahooda iyo baahiyadooda markaasi ku kala dibiraan sidoo kalena ay raje iniye ay u yeeshaan sida uu ku tilmaamay rigaada gashagwa oo madaxweyne ku-xigeenka tani ayaa hal kudhigooda ahayd iyo ballanqaadkooda dhigeysa ay ahayd in ay wax ka qaban doonaan mushaaryarida ee in badan ka cabanayeen ciidamada booliska sida wargeyska saaka uu qorayo maxkamadda dabcan waa uganda ayaa waxay iminkan dacweyneysaa wadankan kenya dhegeystayaal kadib markii shidaal markaasi lalahaa ama laga lahaado wadanka uganda waa wadanka dabcan uganda uga soo dega degada waa degada mombasa tani ayaa hadda keeska markaas la geliyey maxkamadda bariga waa maxkamadda east africa court justice uganda ayaa markaas imikan ku handucuneysa ama kiiska geysay ka mid ah dhigisal inay wax markaasi wanaagsaneyn ee ku kacday wadanka kenya ku aadan shirkad markaas laga leeyay wadanka uganda uganda national oil company loo yaqaana dhegeystayaal ayaa markaasi dabcan shidaalkeeda kasoo dejisay dekada mombasa taasoo loo waday ama la doonaya in la geeyo wadanka uganda dhegeystayaal waa magaala xibeedka mombasa ee boodka ayaa hadda markaas ay sheegaysaa in habka iyo weliba qeybka lagu dhaqmay inay markaas isan wanaagsaneen haddaba waxa uu markaas sheegay madaxweyne uganda waa madaxweynaha wadanka uganda yuri museveni inay hadda qaabka ficilkaasi ku dhaqaaqday ee ku aadan qaabka suplyerska waa dabcan kuwa markaasi soo dejiya shidaalka shixnadaha shidaalka ee wadanka waa shidaalka wadankaasi uganda in hadda leysinkooda uu dabcan kambanidaasi jiraankadabcan leysinka ay hadda markaasi sheegeen kala laaban doonaan laakiin waxaa hadda markaasi keenayaan inay arrintaasi kaga soo garbaxdo looda tegay maxkamadda dhegeystayaal ee waa maxkamadda bariga africa ee east africa dhegeysta loo yaqaano dabcan markaasi ka wada tirsan yihiin maxkamaddaasi sidoo kale waxay hadda fiirin doontaa bal eedeymaha iyo xeelaha markaasi iskugu jeedo tani ayaa la sheegaya haddii arrintan ay si sax ku noqoto inay cilaaqaadka laga yaabo inuu xumaado wadanka uganda iyo sidoo kale kenya haddii arrintaasi si dhab ah markaasi usoo yaxbacdo oo sidoo kale lagu garbixi waayo dhegeystayaal wargeyska waxauu sidoo kale saaka uu qorayaa iyadoo goor dhegeystayaashaan siin doon wuxuu halkan qoraya soomaaliya etoobiya xiriirkooda halkuu markan maxaa waxaa maxaa halkaasi gaarsiiyey kadib markii dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay markaasi ku xadgudubtay dabcan madax banaanida wadanka wadankeeda dhegeysta sida wargeyska bogiisa koob iyo labaatanaad uu qoray wargeyska the standard wuxuu leeyahay inay markaasi dekad waa dekad ka mid ah soomaaliya inay markaasi heshiis aan markaasi loo wada dhanneyn oo sidoo kale xukuumadda soomaaliya ay markaasi qayb ka ahayn kala saxiixatay mid ka mid a maamul waa maamulka ee ka tirsan soomaaliya waa somalilan dhegeystayaale waxaana markaasi kala saxiixdeen madaxweynaha dabcan waa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo sidoo kale waa madaxweynaha dhankaasi somalilan muuse biixi waxaana ay kala wareegtay gaaraysa ilaa iyo kow iyo labaatan kilomitar ayaa leeyahay dhanka dekada oo dabcan dhanka dekada waxaana la sheegayaa ama wargeyska uu leeyahay in ay markaas ciidamadeeda halkaasi ku tababaran doonaan waa kuwa etoobiya etoobiya ayaa lahayn dhegeysaal wax bad ah balse waa arrinta ay doonayaan inay ciidamadooda ku tababaraan sidoo kalena halkaasi ay kaga qaataan ama saxiix waa heshiise labada dhinac markaasi danahooda ay ku wadataan waxaa markaasi soomaaliya ee hadda si toos uga xanaaqday kadib markii sheegtay inay aqoonsatay una aqoonsatay dowlad somalilan hadda waxaa markaasi sheegaya in safiirada looga yeeray wadanka etoobiya safiirka soomaaliya u fadhiyey sidoo kalena ciraaqaadka xiriirka hadda sidaasi ay ku jireen soomaaliya waxaana hadda markaasi ay soo saartay a u in ay markaasi ku xadgudbtay qaybta territoriga loo yaqaana dhegeystayaal ee labada dhinac oo ay markaasi xadgudub ku kacday wadanka etoobiya taasi ayaa hadda cadaadis xoogan lagu saaraya xukuumadda etoobiya dhegeysta sida a a u warbixinta ay kusoo saartay iyo sidoo kale qaramada waa kuwa markaasi kuwa european union iyadana waxay sheegtay in aysan dabcan tilaabada iyo weliba heshiisyadaasi qeybta qaanuuniga ee dunida ee qeybta jeneva in ay markaasi meel kadhax kaga tahay in ay heshiis la gaarto maamul dhegeystayaal sida wargeyska uu qoray bogiisa koob iyo labaatanaad dhegeystayaal haddaba sidee noqon doontaa heshiiska waa su-aal calaamatu su-aal la gaaray ee dabcan uu saaray wargeyska qaabka ay weliba ay noqon doonto heshiisyada muddooyinkii u dambeysay ee soo kobcay soo wanaagsanaanaya etoobiya iyo soomaaliya wargeyska bogiisa koob iyo labaatanaad ayaa saaka waa faahfaahin faallo dheer kaga qoray cilaaqaadka iyo heshiisyada markaasi dhaceen iyo waxay markaas imikan ay kala kulantay soomaaliya etoobiya koob iyo labaatanka wargeyska bogiis koob iyo labaatanaad ayaa qoraya wargeyska the standard idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber wargeyska saaka wuxuu qoraya dhegeysan imikan xeelada qiimaha oo ayaa aada u kacsan ay leehay buugagta xitaa iskuullada ayaa markaasi qiimahooda lagu daray tani maxaa keenaya xaaladda sixir bararka dhegeysa wadanka ka taagan oo weliba waxaa tan loogu aaneynaya dhegeystayaal canshuuraha wadanka sare usii kacay wax waliba lagu darayo tani ayaa markaasi qaylaan xoogan ka jeedinayaan waalidiinta oo hadda iskuullada dib loogu furaya sideeda bisha dhegeystayaal koowaad waa sideedan bishan ee janaayo iyadoo iskuullada dib ugu laaban doonaan dhegeystayaal waxaana laga soo noqday fasaxyadii ciidda markaasi iyo sida- iyo sidoo kale sanadka cusub hadda waxaa la isweydiinayaa sidee markaasi nolosha noqon doontaa laiskugu maarin doona laiskugu jaangoyn doonaa qaab kuwa iskuullada markaasi loo furay kuwa famamka ama fasalka koowaad ayagana ee secondariga markaasi ku biirayo dhegeystayaal waxaa hadda markaas hadda ay ka sheekeyneen iyadoo dib loo furay iskuullada sanadkan waxaana hadda waalidiinta ay sheegayaan in arintan ay arrin- soo dabcan soo fargeliso sidoo kale khafiifiso dabcan qarashaadka iskuullada ee so- ee fiiska loo yaqaano ee laga bixiyo ardada taasoo horaan dhegeystayaal in badan ay ka cabanayeen sheegana inay weli oo dabcan sare ay tahay dhegeystayaal waxaana markaas la sheegaya ilaa lacag gaaraysa koob iyo labaatan bilyan oo baasari ah lacagta inay markaas of crisis hadda ay tahay dhegeystayaal sida wargeyska saako halkan uu ku qoray boggiisa lixaad iyo toddobaad faahfaahinteeda iskuullada dib ayaa loo furaya asbuuca soo socda thousand of needy student iskuullada dabcan waxaa baahan kumanaan arday ah oo markaasi baahiyada ga- dabcan baahida qaar ayaa hadda markaasi raadsinayaan dabcan caawinaad dhanka bangiyada dhegeystayaal iyo sidoo kale xildhibaanada si ay markaasi u dabaraan laakiin dabcan bilooyinka ayaa hadda markaasi waxaa dabcan wasaaradda waxbarashada ay sheegtay inay bixin weysay lacagta loo lacag lo- gaaraysa ilaa iyo konton iyo saddex bilyan oo lacagta oo dabcan fractionka ah oo taasoo oo markaas la doonaya in lagu kala dabaro laguna khafiifiyo baahida iskuullada iyo s- ee inta badan maamulayaasha ay ka qaylinayaan sida laga soo xigtay sharciga hadda markaasi cusub ee new to a new law dhegeystayaal waa kan hadda manhajka ee c b c-ga ay sooya ay doonayaan in hadda lagu jaangooyo waxbarashada dalka dhegeystayaal bogga lixaad toddobaad ayaa saa ka qoraya wargeyska Dan- daily nation waa wargeyska daily nation shan daqiiqa ee warkii ka hartay dhegeystayaal ee sideedii subaxna idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aswax wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba noo dhegeysanaysaan balqadka telefoonada dhegeystayaasha aan markaan siinaya se kusoo kaakicin ku haberisteen waa sida deegaanka aad ku sugantahay dhegeysta ugu hore qadka star f m subax wanaagsan soo dhow waan ku salaamaya magacaaga iishe waa ku salaamaya walaale soo dhow
abaha nabadda aabbaha nabadda waan ku salaamaya ka waran college saaka
alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amwaatana wailayhi nashuur nabad baa lagu abariistay dhinacan gaarkii ugu abariisanay waa sax nabad iyo barwaaqaa jirtaa ilaahay baa mahad iyo shukri leh xanuun yar yar iyo hergab yar iyo waxa ciyaalka way jiraan mhm inuu barwaaqaa lagu jiraa hadalhayntana way iska fara badan tahay waddanka gudihiisa aada iyo aad dibadiisa oo somalilan barkeeda oo badda soomaaliya bareen xiisad badan ay ka kacday mhm iyo maaragtay madaxweynihii iyo maaragtay golaha eh, maxkamadaha oo ayana ay dhex- ka dhex taagan tahay hadalhaynta way iska badan janna gala waana ku- waana ku salaam shukran abaha nabadda aad buu mahadsan yahay gaarisa dhegeysa ugu horey barnaamijka waa dhegeystayaal suwax wanaagsan suwax walba dhegeystayaasha ku ogaana siday kusoo kaakiceen ee kuwa beristan dhegeystaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya star f m suwax wanaagsan soo dhow السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow gabadhey waxaan ka xumahay gabadhaasi qadka ka baxday mar kale soo begsaan leeyahay bal xigaha kale aan siinayaa star f m suwax wanaagsan soo dhow may maqlaysaa
salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow
waan ka fiicnay meelahaas aan joogaa meel baadiya ka waran baadiyaha aa joogto
alxamdulilah nabad baan kusoo kakacnay aha
waan ka wanaagsanay maasha allah alxamdulilah aad baan fiican aada iyo aad shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi baadiyuhu joogaa wuu mahadsan yahay isagana xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya mar kale soo wanaagsan ayaan saaxiibada leeyahay qof walba meel joogo meeshuu fadhiyo maqaamku ku sugan yahay ayaan ku salaamaya soo dhowo
alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Eh, yusuf bakaba waan ku salaam shukran
meel baadiyo ah tokojo baadiyadeeda aan ka hadlahaya ka waran
niya waan barwaaqaysana annaga niya hadaleynta annada haddaan nahay reelag dheera geelaa naga jikan haye
marka daawada aw- dawladda daawo aan weydiisanaynaa annaga haddaan nahay reetag we- reetagweyne weliba lag dheeraa markaan nahay reetagweyne haddaana geela aad nooga jikan haye
marka geela wuu naga dhimanahayaa dawladda waxaan weydiisanaynaa daawo iyo deg deg ma aragtaay inay nala soo gaaro oo maaragtay xoolaha naloo daaweyo weliba geela naloo daaweyo khaasatan aada iyo aad
marka waan fiicanahay alxamdulilah hadalhaynta annada reelag dheera weliba oo dhanka oo banaanay dadka jira haddaan nahay eh, hadalhaynta annada u fara badan waa geela jikadiisa shukran aad baa umahadsan tahay umahadsan yahay geela uu ka cabanaya saaxiibkaasi jiro ayuu ku sheegayaa waatay dadka quseeya dabcan waxaan filaya inay maqlayaan halkaasi daawo ay gaarsiin doonaan dhegeysa xaaladooda sidoo kale ogaan doonaan dadka reer baadiyaha ah ama baadiyaha ku nool star f m soo dhow
alo waa dhow haye
ibrahim jumalera ka waran
cabashe waxaa moodaa horta m b r ta xarbaha joogta mhm
waxaa ma qaadata mhm
marka dawladda xaggeedaan dhaliil laga qaba Wa- waxba ma qaadana Mm. waa tahay dhegeystaasi uga gaabsanaya ma garanayo wuxuu leeyahay keebiyarta wax ma qaadano laakiin waxaan rabay inuu si fiican uga faadlo uga faalloodo uga hadlo waa tahay xigaa kale qadka telefoonkaasi iyo haye Waalaikum.
salaamay wacalaykum salaam soo dhow walaale
waa soo jeedee soo dhow
waa dhow yalaalo alxamdulilah bali joay mhm
labad walaalo alxamdulilah ilaahay baa maskil qaar noo hargab oo dadka maxaa la fiicintay kale alxamdulilah noo hargab xal uu iska jira mhm
alxamdulilah noo si kale maasha allah mm
marka alxamdulilah waa tahay maxsanid waa hagaag star f m soo dhowow xigaa kale ayaan siinayaa subax wanaagsan star f m mi maqlaysaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaasha nambaradaasi ay soo wici karaan xigaha qadka telefoonka ayaan siinaya markale star f m soo dhowow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف قال لي واحد وعنا ونسمع صباح لميدا ولا لا
عبسة من ديرة حفصة من ديرة كورا
ما شاء الله من ديرة ولا لحظة لا أنا ما أجيب أدب والدنيا مدرس مهم.
واحد وعنا ونسمع شو؟
مدرس شكرا ولا لا لما أنا دقي إشتان واحد وعنا لي مر لبعض مر سعدوان كسر عمران ما استند ما استند xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa saaxiibka kale ee telefoonka isagana warkii alla gaarinta oo sagaalka subax oo sideedii subaxnimo star f m haye
Salaam alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow maama
Waa dhawaay maasha Allah maalmo waaye.
haye
Alxamdulillah nicmii Ilaahay aan qabnaa dhinacan ka barin aaladka ma maqlin magaaladana buugta lagu haayo nin walba xamaaligiisa taxirsan yahay kheyr Allah nooga dhigo.
Mhm.
Dadka geelka jirin Allah u caafiyaan leh laakiin xoolaha haddaa la duro laba beri amal ilmahan yaa la siinin muslimkan yaa laga jedinan adeeg ugu diri lahay waa idin salaamay.
aad baad umahadsan tahay maama waa farinteeda humadaasi waxay leedahay xoolaha way xanuunsan yihiin yaa la caanaha dadka iyo hilibka yaa laga iibinin ilaa laga daaweynayo haddii laga daaweynayo waqti hala siiya leedahay waa run waa farinteeda saxda ah halga inay xanuunad mar qaar xanuun ay wataan caanaha iyo hilibkaba aad ayay umahadsantihiin saaxiib idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ay dhegeysaneysaan oo ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga xulashada subax wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan sool bay inoo dhegeysanaysaan أهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan taariikhdu saaka waxay ku beegantahay saddexda bisha koobaad dhegeystayaal waa bisha koobaad dhegeystayaal ay ku beegan tahay janaayo labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal maalin arbacaha dhegeystayaal barnaamijkeeda idaacadda star f m ee hogaanka maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcuhu waxaan diiradda ku saarnaa kaga hadalna xaaladaha guud ee wadanka ka taagan dhegeystayaal maalmaha talaadada iyo sidoo kale khamiistuna waa arrimaha gargaarka biniaadnimada ee qaxootida iyo sidoo kale arrimaha qoyska halka sabtiduna aan diiradda saarna arrimaha dhankaasi gobolka waqooyi bari barnaamijka alaba waxayna la socodsiy anigoo ah yuusuf bakad dhegeystayaal bal markan waxaan eegi doonaa fiirin doonaa bal xaaladaha wadanka siyaasadeed ee sanadkan uu ku bilaabmay dhegeystayaal qorqorshaha iyo weliba tilaabada ee markaasi ay doonayaan inay markaasi qaadaan mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ruuto oo iyadana markaasi ka falcelisay hadallada markaasi kasoo yeeray mucaaradka maxay noqon doontaa falceliska dhegeystayaal iyo sidoo kale hadallada kasoo yeeray mucaaradka iyo falcelinta ee markaasi xukuumadda nafsadeeda ay kaga hadashay qiimaha dhege waa qabcan qiimeynta iyo xaaladaha wadanka ayaan sidoo kale isla eegi doonaa iyo weliba s- arrimaha sababtan ee hadda markaasi loos ay usoo ifbaxday dhegeysta iyadoo horaan laga wada hadlay laga wada xaajooday dhegeysta in arrintan si hoose loo dhameeyo markan ma mucaaradka mise markan waa dhanka xukuumadda ruuto ayaa arrimaheeda markaasi wax ka qaban la mise mucaaradka ayaa nafsadiisa ad ku adkeysanaya oo markaasi aan doonin wanwaan siyaasadeed ee wadanka in markaasi ka hirgalo xaaladahaas ee barnaamijka dhegeystayaal aragtidana ee qeybaha dambe ku- ah, dabcan aragtada ma- aan ku dhegeysan doonaa sidoo kalena fikirkaadaad ka dhiiban doontaa hadduu eebba haydmo haddaba haddaad ku sugan tahay nairobi nawaaxigada ugow waxay naga dhegeysanaysaan hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale mumbaasa magaala dabcan magaalada labaad ee dalka iyo sidoo kale magaalo xebeedka mumaasa waxay naga dhegeysanaysaan hal ibir saddex dhibic shan haddii aad gaarisa dhadhaabi xeryaha qaxootida saddexda itanarifa iyo masalaan iyo faafhi aad inaga dhegeysanaysaanna waa sagaashan toddoba dhibci hal haddii aad wajeer iyo habasweelaad ku suganta waa sagaashan toddoba dhibci saddex haddii aad mandheera bardaxaaba suufta iyo baniisa iyo raamu aad ku sugan tihiinna dhegeystayaal waa sagaashan toddoba dhibci shan idaacaddu ama idaacaduhu bahwadaagtu nahay dhegeystayaal ee muqdishona waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balambala meeru madogaashina waxay naga dhegeysanaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal halka sidoo kalena saaxiibada marsaabit iyo mooyaale iyo xuduudda dhankaas ethoobiya ay naga dhegeysanayaan siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m c o k e applicationka abkana abka waad soo dejisan kartaa halkaasi aad kala socon kartaa kalena jaanqaadi karaysaa dhegeystayaal dabcan barnaamijka sida tooska hadda uu baxayo uu daadihinayo yuusuf bakat adigana waad ku mahadsan tahay sida quruxda badan sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysato oo sidoo kale aragtidana mar aad uga dhiibato barnaamijyada hogaanka ee subax waliba idaacadda star f m ka baxo waaga dhegeystayaal barnaamijka wuxuu socon doonaa ilaa iyo tobanka iyo qadar soddonka barqanimo hadduu eebaahayd intaasna waxaa ku jiraan wararka sagaalka subaxnimo iyo wararka tobanka barqinimo dhegeystayaal bal markan iyo dhegeystayaashaba oo aragtiyadooda fikradooda dhegeystayaal oo qeybaha dambe inta badan fursadahan u siino hadduu eebahayd markan macluumaadka iyo weliba aragtiyada ayaa mar dabcan waa macluumaadka iyo aragtiyada markaasi kala duwan ay ka imaanaya dhanka mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa markaasi isla eegi doonaa isla fiirin doonaa dhegeystayaal bal hadda arrimahan waxaa markaasi keenayo iyo sidoo kale in dabcan sanadkan cusub lagu soo dhaweeyo in markaasi laisku hanjado ama laisku hanjabo dhegeystayaal waxaa ka dhalan karo waxaa laga dhexli karo saa siday noqon karto saaxadda siyaasadeed ee waddanka furnaanshuhu iyadoo horaan markaasi dadka khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda ayba sheegeen inay tahay ganacsi ama oo dabcan inay tahay ganacsi markay siyaasadda imaato sanad weliba jiho kale iyo waddo kale ayay furaysaa ee laleeyahay siyaasadda sanadba sanadka ka dambeyso ilaa markaasi laga gaarayo doorashada guud dhegeystayaal haddaba markan maxaa laga hadlayaa ma isweydisay dhegeystayaal mucaaradka ayaan ku bilaabaynaa kuna daafuraynaa dhegeystayaal oo arrimahooda ayagana ka hadlay kuna sheegay inay markaasi dibadbax ay sameyn doonaan dhegeystayaal ay kaga soo horjeedaan xukuumadda hadda waddanka hogaaminayso ee william ruuto waxay arrintan ay markaasi cudurdaar oga dhigteen xaaladda wakhtiga xaaladda siyaasadeed ee wakhtigan markaasi dabcan ay ku sheegeen kuna tilmaameen inuusan fahansaneen waaqica ee siyaasadda heerka markaasi wadanka ay ka gaarsiisan tahay waa sida ay markaasi ku anducunayeen mucaaradka ayagoo markaasi sheegay in ay xaaladda wadanka ee hadda laga doonayo in wax si deg deg ah looga qabto waxaa laga qabanaya maxay tahay dhegeystayaal ma dhanka amniga ma dhanka arrimaha wax kalaa ma wax kaloo la isku hayaa ma afgaraa ma howl kalaa ma aha balse mucaaradka warkan waxay marka dabcan markan u fadhiyaan oo ay doonayaan wax kale ay ku xujeynayaan xukuumadda ruto sidii ay xaaladda wadanka wakhtiga uga dabcan xaaladda dhaqaale xumida wadanka haysato ay uga badeli lahayd dhegeystayaal waxayna ay hadda sheegayaan in mucaaradka markan ay xeelad kale ay tab kale ay la imaan doonaan ku aadan oo sidoo kale ay dabcan dibadbax xoogan ay sameyn doonaan kaga duwan kuwii hore wadanka dhegeystayaal maxay tahay waxay dibadbaxa ay hadda sheegayaan kadib markii ay wada fariisteen isladooda arkeen iskuna afgarteen inay markaasi dibadbax ay sameyn karaan dhegeystayaal ku aadan sida dastuurka marka qofka uu mucaaradka u ogolaanayo inay dhigi karaan dibadbaxyo oo markaasi rabshado iyo saameyn markaasi aan wadanin dhegeystayaal burbur waxaana hadda sida mahada karua iyo sidoo kale kalonzo misioka iyo raila odinga ayaa markan ku wada heshiiyey inay dib aysan oga noqon doonin kulamada iyo weliba dibadbaxyada taageerayaashooda waxay tilmaameen in taageerayaashooda iyaga in badan ay reebayeen oo sidoo kale guryaha ay ku reebayeen dibadaha aysan dabcan sheegeen inaysan usoo bixi karin dibadda ama banaanada waxaana taasi ay sheegeen in jawaabta hadda markaasi ka dhalatay kadib kuwa waa kulamo kala duwana la qaatay afgarasho kala duwan laisku afgartay laiskuna afahmay lasoo dhexgalay la xaliyey la dhexdhexaadiyey waxay hadda sheegeen in wixii markaasi ay noqotay halbacaad lagu dhisay waxay tani ay u cuskadeen ama ay sheegeen in arrintan ay ku eedeynayaan xukuumadda uu hogaaminayo william ruto oo iska inareyso xaaladda wakhtigan waddanka markaasi ka taagan dadka shacabka ay goolla yihiin nolosha waxaana hadda ay hesheeyaan sixir bararka in ay martigan looga fadhiyo in badanna ay doonayaan in ay wax ay ka bedelaan xukuumadda ruto markan waxay leeyihiin mucaaradka uma jeedo in uu wax- wa- wadanka uu ka qabto uma jeedo in sixirbararka wadanka uu ka khafiifiyo uma jeedo in uu arintan xi- dabcan diirada saaro oo culeys fara badan uu isa saaro oo ku aadan sida ay xaalada wad- waqtigan wadanka ooga samata bixin lahaa dhegeysta raila odinga waxa uu sheegay in wadanka waqtigan weligiis heerka maanta ku jira uusan soo marin ee ku aadan arrimaha sixir bararka sixir bararkan ayaa meel walba la sheegay inuu hadda u qabsaday guud ahaan wadanka oo ay markaas adkaatay xitaa in la goolna yahay dhegeystayaal qof oo dabcan qutul duruurigiisa mise maalininta wixii markaasuu qofka kusoo shaqeyso hadday tahay boqol hadday tahay laba boqol dhegeystayaal inaysan u goon karin hiilaha burka iyo kiilaha soorta ama ugaalida dhegeystayaal iyo sokorta iyo- iyo saliidda iyo weliba shidaalka ayaa markaasi sheegeen inay tahay midda ugu qiimaha badan ee hadda dadka ay culeyso ka ay dabcan dareemayaan waxaana hadda la sheegaya waxa wadanka soo gelayo iyo waxa wadanka markaasi ka baxayo dhammaan inay markaasi u wada siman yihiin xukuumadda ruto iyadoo horaan markaasi hadalkiisa laga dhadhansaday sheegana cid wal- wax wax walba waxay u baahan taha la qabsi macnaha la qabsigaasi ayaa hadda ka turjumaysaa wax walba sara u kac ah inay markaasi shaqs waliba ama qof waliba uu la qabsado si ay xaaladda iyo nolosha markaasi ay isku wajahdo ama isku qabato haddaba waxaa la isweydiinaya maxay tahay horta waxaa lagu shaqeynayo maxay tahay cidda markaasi wax soo gelayo ma soo gelitaanka qofka shaksiga ma qiimaa markaasi macquulgal ah oo asaga markaas u gala go'i kartaa mise waa mid markaasi noloshiisa maalintaasi caloosha keliw kaga shaqeyn karo oo markaas uu heli karin fursado kala duwan oo nolosheeda uu ku maareyn karo nolosha ayaa hadda qayrin xoogan ay ka wadaan dadka taageerayaasha mucaaradka iyo sidoo kale taageerayaasha xukuumadda taasoo hadday ku aneynayaan inuu iska indhatirayo waqtigan xaaladan adag ee wad- wadanka uu hadda wajahayo taasi ayaa fursad markaasi kale keenaysa dabcan waa- taasi ayaa keenaysa in xaaladda waqtigan wadanka uu ku sugo in ay markaasisan u sugi karin oo sidoo kale laga su- laga warsugi karin ama ay sheegeen inuu xafiiska iska baneeyo iyo inuu markaasi wax ka qabto ka bedelo waqtigan siyaasadda waa dabcan waqtigan xaaladda ay ku tilmaameen kuna sheegeen in looga fadhiyo heer markaasi u wanaagsan oo wax markaasi ku dabci- loogu dabcin karo xaaladda waqtiga dhegeysta waxaana ay sheegayaan inay markaasi ay tahay midda looga gool leeyahay in markaasi lagu burburiyo hantida dhaqaalaha iyo weliba s- dabcan dhaqa- iyo weliba in markaasi lagu diidiyo ama macnaha loola jeedo ama ay u dhig- sida hadalka u dhigeen in markaasi waqtiga wad- mugdi ay geliyaan dadka shacabka indhahana markaas ay ugu leebaan balse wuxuu u sheegay raila odinga ama mada iyo sidoo kale mada karwe stephen close misoka in waqtigan wad- dabcan dadka aysan qaafil ahayn xaaladaha siyaasadda siday u socdaan tani waxay sheegeen in cid waliba hadda ay fahamsan tahay tilaabada qaldan ee aad mar ee dabcan xukuumadda ruto ay sameyneyso iyo waxa markaasi laga filinaya dhegeystayaal xitaa taageerayaashiisa ayaa tilmaameen ama sheegeen waxa laga filanayay inuu hadda uusan miiska la soo shiirtegin ama sidoo kale miiska uusan soo saarin balse weli caqabadii culeyse ay hadda markaasi ay dareemayaan dhegeystayaal sheegana in hadda lagu kalsoonaan karin sheegana in hadda wax walba lagu aamini karin sheegana mucaaradka in hadda wax walba uu yahay in hadda markaas dhigjilaq loo soondiino ku aadan haladda waqtiga hadda markaas heerka uu marayo waxay mucaaradka hadda taagan yihiin waa ina markaas iskaga banaysa xafiiska mise waa inaad markaas dhaqaalaha wadanka waxaa ka qabata kana bedeshaa sidoo kalena ku kabtaa lacagihii markaas lagu kabi jiray ee dhanka shidaalka iyo weliba adeegyada kale ee muhiimka ah dhegeystayaal oo loogu talagalay dadka ee markaasi subsidiga oo xukuumadda ruto ee markii saa usoo gala sheegtay in ay markaasi dabcan waa xukuumadda ee sheegtay lacagta waa qaybaha ee dhegeystayaal ee wax lagu kabi jiray lacagta in meeshay ka saartay sida xukuumadii hore taasi ayaa keentay in wax waliba ee hadda ku socota shidaalka wax waliba ee hadda lagu qiimeynayo shidaalka dhegeystayaal ilan wax waliba wuxuu noqday shidaalka dhegeystayaal ee hadda soo gelayo oo lagu kala iibsado lacagta doolarka dhegeyste oo hadda qiimihiisa sare u s- u kacsan ilaa haddana markaasuusan waxba iska bedelin muddooyinka lasoo dhaafay dhegeystayaal tan ayaa hadda looga fadhiyaa xukuumadda ruto bal tilaabada inkastoo laakiin asagana aan eegi doono balhandadaadiisa laakiin mucaaradka ayaa markan ku soconaynaa oo ay sheegayaan ayagana in hadda ay markaasi la sugi karin fursado kalena markaasi loo bandhigi karin xukuumadda waa umlaba sida hadda ay tilmaamayaan waa umlaba sida hadda ay sheegeen waa umlaba waa sida hadda looga fadhiyo iyo weliba inuu maqli doono mase uu gaa- uu qaadan doono waqtiga haba gaartay sheegeen in shanta sano sidan uu ku- aysan ku socon karin ku dhammaan karin ama sidoo kalena wad- wadankan in wax laga qabto isbedel ilaa markaas isbedel kale looga imaanayo sanadaha kale wadanka waxaana hadda ay sheegayaan in xaaladan haddii waxba aan looga qabanin loo fariisanin laga xaajoonin sidoo kalena dadka markaas ay ar- dhibaatada ay arkaan fursado loo siiyo inay soo ambabaxaan ama soo baxaan dibadaha si markaasi xukuumadda looga soo horjeesto dhegeystaan ruto ayaa hadda markaasi isweydiinaya tilaabada markaasi kala duwan uu qaadi doono isagana qeybaha dambe ayaan barnaamijka ku eegana laakiin waxaa halkan markaasi faalladiisa aad uga hadleen dadka muqaburooyinka weliba dhanka siyaasadda kuwa ka faallooda iyo waxaa laga dhexli karo haddii markaasi fursadahan uu iska lumi waayo mise wadahadal xoogan uu la sameyn waayo oo ogolaan waayo waxyaalaha markaasi damacsan yihiin iyo waxyaalaha ay ogol yihiin dhegeystayaal ku aadan xaaladaha wadanka ee wadanka heerka markaasuu marayo qeybta weliba dhegeystayaal dhaqaalaha oo hadda mucaaradka ay sheegeen in wax kale aysan ka hadlaynin wax kale sidoo kale ay ka duunin keliya marka laga soo tago dhegeystayaal nolosha iyo sirbararka iyo xaaladaha waqtiga ee dabcan hadda uu wajahayo dhegeystayaal waxay sheegeen in hadda wax walba loo goolna yahay waxay sheegeen in wax walba hadda markaasi suuqyada lagaali dabcan la tegi layahay kadib markii hadda ciida masiixiga iyo waa dabcan ciida markaasi waa dabcan christmaska iyo sidoo kale ciidaha kale ee hadda wadanka soo galeen ayaa sheegeen dadka inay xaaladii iyo sidii markaas ay wax u barteen lacagihii isticmaalkii helitaankii iyo sidoo kale in markaas qoysaskii la gaaro waxay sheegeen inay xitaa ayba qaarkoodayba aadin guryaha ayba joogaan iskagana samaysteen howlahooda guriga dhegeystayaal nolosha waxay hadda ay sheegayaan mase ay tilmaamayaan mucaaradka in wakhtigan fursado xoogan la siiyo oo dadka taageero xoogan ay ka helaan waatan la isweydiinayo talow mucaaradka ma- dabcan fursadahan hadda ma u banaanaan doontaa oo ma heli doonaan sidii rabena ma gaari doonaan xitaa laga yaabaa in taageero markaasi loo hayo william ruto ay dib uga laabteen mase ayga noqdeen sababtu oo ah xaaladda wadanka markaasi taagan iyo nolosha wakhtigan kenyaanka waxaa leeyahay haddaad indhahooda wax ka qabanayso ama sidoo kale aad indhaha wax u saari weyso dhab xaqiiqa ah waxaa leeyahay tooda watan isbadbadasho balse waxaa bedeshaa lacagta dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal bal qorashuhu ma hadda ma laisku jeedaa ma tan ayaa diidan dhegeystayaal inay hirgasho socoto ma xukuumadda ayaa diidan mise waxaa diidan dhegeystayaal oo mucaaradka oo arrimaha inay markaasi la dhameeyo oo laga wada xaajoodo laga wada hadlo sidoo kalena caadi laiskugu noqdo dhegeystayaal ayaa hadda keenaysa culeyso fara badan ee ka taagan dalka dhegeysta ee labada dhinac ee hogaanka dhanka mucaaradka iyo sidoo kale dhanka xukuumadda ruuto dhegeystayaal keebaa saxan keebaa qaldan dhegeystayaal saaxiibada meel walba ay joogaan si walba inoo dhegeysanayaan waan uga mahad celinaya sidaa quruxda badan mar walba u dhegeystaan saaxiibayaal haddaba aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal waxaan diiradda ku saarana kaga hadlaynaa xaaladda dabcan dabcan waa bishan oo maanta saddexda marayso weli waxaa hadal aad loo hadalhayaa hadalada markaasi kasoo yeeraya mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda oo markaasi ay kala hogaaminayaan william ruto iyo sidoo kale dhegeystayaal mucaaradka qeybta dhankiisna uu hogaaminayo raila odinga haddaw waxaa laisku haystaa ayaa dhegeystaan in dibadbaxyo markaasi ay qaban doonaan mise ay sameyn doonaan waxay kadibna ay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladda wadanka heerka markaasi maanta uu marayo william ruto ayaa walaac markaasi ka muujiyay waxa uu ugu yeeray xadgudubka dabcan inta badan hadda ay ku dhaqaaqayaan inay tahay mid markaasi gadaal ay ka riixayaan mucaaradka iyo sidoo kale xaaladda wakhtigan in dib markaasi loogu celiyo wadanka ruto ayaa markaasi jawaabaha iyo hadalada markaasi dhegeysa waxa uu markaasi ku dabcan siyaasadda la hor istaago iyo weliba xukuumadda lala xisaabtamo waxba kuma waxba kuma jabna ayuu leeyahay ayuu yiri madaxweynaha waa markii sanadka cusub lasoo dhaweynaya dhegeysta madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay waxa uu markaasi guulihiisa isagoo ku muujiyey waxqabadka siyaasadeed barnaamijyo mashruuca iyo weliba dabcan faragelin istaraatiijiyadeed oo lagu talagalay in lagu soo bandhigo ajendaha isbedelka ee dhaqaalaha ee potom up dhegeystayaal ee xukuumaddiisa haddaba waxa uu sheegay mister ruto madaxweynaha dalka oo ka hadlay dabcan dabaaldegiisa sanadka cusub dhegeystayaal waxaa madaxweynaha eeday ku eedeeyay mucaaradka inay marin habaabinayaan oo ay wax dabcan ay wax u dhimayaan dabcan gaarsiinta barnaamijyada dadweynaha kuwaasoo ku sheegeen waxba kama jiraan haddab waxaa la isku haysto ayaa dhegeystayaal maxay markaasi anagana la gudboon maxaana la gudboonay dhegeystayaal arrintan iyo hadal dabcan hadal hayntan in badan ayay markaasi soo socotay dhegeystayaal xitaa labada dhinac markaasi wadahadal loo dhigay si cid waliba liskaga garbaxo mucaaradka iyo sidoo kale dabcan xukuumadda ruto labada dhinac gudi ayaa markaasi laga soo saray weliba guddi farsamo oo arrintan markaasi wax ka qabtaan kagana bedelaan dhegeystayaal laakiin bilooyin markaasi socotay ayaa heshiisyada lasoo saaray weliba qoraalada waxaa lagu tilmaa waxba kama jiraan ama sidoo kale mucaaradka waxba kama jiraan halka arintan markaasi iminka mucaaradka ay ku andacoonayaan ay ku qaylinayaan in ay markaasi dhab aysan ka ahayn in wadahadallo iyo wax markaasi loo wada dhan yahay ay ka wada hadlaan laiskuna heshiiyo ama loona laguna heshiiyo dhegeystayaal mucaaradka waxa uu hadda uu tabanayaa tan ugu weyn ay ka mid tahay dhegeystayaal waa kow waxa uu leeyahay waa in markaasi faragelin lagu sameeyo arrimaha xaaladda wadanka dhegeystayaal hadda ama dabcan arinteed wax laga qabto laga bedelo waa sixir bararke waa nolosha waa xaaladda waqtiga markaasi heerka maraya taasi waxaa inta badan hadda ka gaabsatay sidoo kale faalla ama faahfaahin markaasi ka bixin xukuumadda maxay tahay sababtu ay xukuumadda uga bixin lahayd waa su-aalaha sidoo kale meesha ku jiraan la isweydiinayo maxay tahay waxa markaasi ay rajo u gelin laadahay maxay tahay waxa markaasi waqti ay u qabsan laadahay taasi ayay markaasi mucaaradka hadda raadinayaan maxay tahay waxyaalaha ay hadda ay ugu fiirsanayso waqtigan xaaladda adag wad- wad- wadanka uu marayo raila odinga xubnihiisa markaasi mucaaradka la socdo ay markaasi kamid tahay gabadha lagu magacaabo mada karua iyo xubnaha markaasi kale azimio la umoja kalonzo misoka yuji walmalwa iyo weliba saaxiibo fara badan oo markaasi ka wada tirsan azimio la umoja ayaa hadda waxay markaasi isku wada gaa- ku wada heshiiyeen isku wada afgarteen in markaasi aan la sugi karin waqtina la siin karin xukuumadda ruto shanta sana sida ay markaasi qeexeen ama ay tilmaameen waxaana ay hadda sheegayaan in aan waqti eh, dabcan wadanka lagu halaagi karin waqti markaasi dab- dabcan dadka ay ku baabi'i karin aan la siin karin waxayna sheegeen in hadda ay ka doorbidayaan inay dibadbaxya wadanka ay ka sameeyaan si ay xif- xafiiska ay markaasi uga qaadaan mise uga baneeyo laba ayay ku- dabcan ku tilmaameen waxay kow ay dhaheen waa inaad xafiiskaad banaysaa haddii aad waxba ka qabin mise waa inaad maciishada nolosha aad sidii hore caadiga dib ugu soo celisaa dhegeystayaal maxay tahay sababtu in madaxweynaha ilaa hadda markaasi rajo weyn oo markaas iyo weliba faallo fara badan oo ku ku aadan xaaladda iyo weliba sixir bararka heerka waxa waxaa gaarsiiyey inuu markaasi ka bixiso dhegeystayaal iyo qorshaha iyo waxyaalaha nidaamsan uu u hayo dowladda iyo iyo xukuumadda waa mucaaradka iyo sidoo kale dadweynaha hadda waxaa qoborooyinka dhanka siyaasadda ay tilmaamayaan sheegayaan in markaasi fursado laga yaabo inay arrintan usoo baxdo mucaaradka waas kadib markii fa- dabcan ilooyin fara badan markaasi meelo fara badan lagu ogaaday in arrintan dhibaato iyo culeys xoogan ay ku keeni karto xukuumadda ruto oo sidoo kale ay ku- ay ka socon weyso sidii marka hore labada kun iyo saddex iyo tobankii waqtigii markaasi xukuumadda ay s- dabcan ay soo gelayeen dhegeysa laakiin tani way kaga duwan tahay weji kale ay hadda u furaysaa mucaaradka waxaa xukuumadda iyada nafsadeeda arrintan hadda lagu talinaya inay wax ka qabato kaga bedesho ama sidoo kale arrimaha iyo weliba rajyada wadanka ayaga markaas ay qabaan dhegeystayaal waxa ay sheegayaan hadda waa madaxweynaha waxa uu sheegay in asaga uu muujinayo waxqabad siyaasan- eh, siyaasadeed barnaamijyo mashruuc iyo weliba fara- dabcan uu hadda sameynayo laakiin wuxuu sheegay in hadda faragelin mucaaradka arrimahan ku hayaan oo ay doonayaan in markaas ay kala dhantaalaan ama ay kala tuuraan dhegeystayaal siyaasadda is-hortaag iyo xukuumadda lala xisaabto waxba ka- dabac kuma jabna ayuu leeyahay waa in lala xisaabtamo xukuumadeyda waa in markaasi dabcan siyaasadda la iska hor imaada laakiin wuxuu leeyahay ma ogolaan doono arrimo farkaasi faragelin oo ku aadan in mashaariicda ama mashruucda dhegeystayaal mashaariicda kala duwan ee xukuumadda ay fulinayso inay ishor istaagaan mucaaradka dhegeystayaal arrintan ayuu ruto hadalkiisa sii watay kuwa kenyaanka ugu ha- waxay si cad markaas ugu muujiyey sida ugu helay dabcan ay ugu heelan yihiin raadinta waaritaanka fursadaha horumar ee dalka markaasi uu ku gaari kara dhegeystayaal ruto ayaa sheegay in sanadkan cusub lasii wadi doono isbedelada caafimaadka heerka caafimaadka sare iyo weliba heerka wax kabedeshada dhaqaalaha wadanka sida uu isaga tilmaamay uuna rajo markaasi ku abuuray rajada in dhaqaalaha wax badan ay iska bedeli doonaan xukuumaddiisa ayna gaari doonta yoog- hiigsiga iyo mayoolka ee ku aadan in wax laga qabto lagana bedelo dhegeysta waxaa intaas uu ku daray in qof kasta oo kenyaan ah uu heli doono caymis caafimaad iyo weliba daaweynta cudurada dab- dab- dabcan dabadheeraada sida kansarka dhiigkarka sokorowga iyo weliba aan markaas waa ku- dabcan aan- oo dabcan uu sheegay in cid fursada u heli doonaan laakiin waxaasi dhan dheg jaraq umaysan siinin mucaaradka khudbadda markaas uu jeediyey madaxweynaha oo dhinacyada fara badan uu kaga taabtay waxaana ay shayga u cad maxaa dhaqaale dan inoogu jiraa dhegeystayaal bal hadalkan sii wadano waxa uu madaxweyne william ruto khudbadiisa ku sheegay sixir bararka uu hoos u dhacay boqolkiiba lix dhibic sideed waa sida uu asaga markaas ee xukuumadda uu ku sheegay wuxuuna u sheegay in kobaca dhaqaalaha dalka uu gaaray boqolkiiba shan dhibic afar taasoo kenyaanka udhigaysa dabcan ka dhigaysa in dalka sagaal iyo labaatanka ugu dha- dabcan dhaqa- dhaq- dhaqashada badan adduunka da- dhanka kobaca dhaqaalaha uu gaaray sida uu khudbadiisa ku sheegay dhegeystayaal laakiin taas ayadana waxaa beenaysay mucaaradka waxayna ku sheegeen in sixir bararka uusan weli hoos u dhicin weli sare uu joogo ilaa hadda meelo qaar markaas ee lagu- dabcan lagu- la qiimeyn karin oo la goyn karin sidoo kalena ayba ku adatay cid in nolosho noloshada bulshada dhegeystayaal oo hore sida caadi dadka ay u wada noolaan jireen hadda waxay leeyahay in wax walba isla goon karin lacagtina sidoo kale qiimo beeshay sida ay mucaaradka hadda markaasi sheegayaan waxa ay sidoo kale beenaysay in dhaqaalaha kobciisa uusan asagana markaasi shan dhibic afar oo ku sheegtay mid waxba kama jiraan ah weli waxaa markaasi faraha laiskula jira oo markaas laisdaba taagan yahay si cid weliba cid kale ay u dhaliili lahayd waxaan ruto uu sheegay in saameynta dhaqa- dabcan dhaqan dhaqaale ee adduunka uu si xun markaas u saameeyey kenya wuxuuna uu sheegay inay usii dheer tahay da- dabcan daga- dabcan dagaalada waa daga- waa dagaalada yurub iyo saameynta eh, dabcan dhankaasi israa'iil iyo falastiin ee ka taagan inay saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dhegeystayaal wanaagsan iyo isbeddelka cimilada oo sababtay abaartii ugu dareeda muddo afartan sanaha dhegeystayaal waxaasi taasina mar kale warbixin ayagana soo saareen oo dhegeystay mucaaradka waxay ku sheegeen waxba kama jiraan waxayna tilmaameen inay taasi ay tahay mid dadka lagu marin habaabinayo maxaa iskaga xiran yurub ay leeyihiin maxaa dan iskaga in arrimaha israa'iil iyo falastiin waxay sidoo kale sheegeen in waxyaalaha wadanka laga fulin karo laga qaban karo inay arrimahaasi qorshe aysan iskaga jirin balse waxay tahay mid markaasi loogu laabqoojinayo mid markaasi dadka loogu dhimrinayo mid markaasi dadka loo qancinayo inay tahay arrimaha iyo qorshaha xukuumadda ay markaasi ay wadaan dhaleeceyn ay weli markaasi wadaan dhale- dhaleeceyn oo markaasi xukuumadda lagu dhaleeceynayo lagu horsoo jeedo iyo sidoo kale markan sii fidinayaan mucaaradka waxayna markaasi sheegeen daawadaada waa mudaaharaad daawadaada waa dibadbaxyo daaha- daawadaada waa inaad markaasi laba aada soo gasha inaad markaasi xafiiskad banaysaa mise waa inaad markaasi sixirbararka waxaad ka qabataa sidiisii hore dib aad ugu soo celisaa kiilihii boqol in markaasi la iibiyo ilaa hadda boqol iyo labaatan laba- waa dabcan laba boqol inuu markaasi wax uu marayo dhegeystayaal waxay ku sheegeen in hadda waqtigan markaasi aan la- waqti la siin doonin waqti laiskaga lumiyo la siin doonin fursadaha la siin doonin xukuumadda ruto balse ay tahay sidii ay iskaga celin lahayd sidii ay ula dagaalamayd sidii ay markaasi ah, arrimahooda ay markaasi ku ku meelga dabcan ku fulin lahaayeen si markaasi wadanka uu xasilooni barwaaqa iyo nolol iyo caadi is- dabcan sixir bararkana oo caadi markaas ugu yaraada dhegeystayaal waxay hadda sheegeen in uutan markaasi jalq- eh, dheg jalaq uusan u siinaynin uu sidoo kale ku fiirsanaya xaaladda waqtigan markaas uu marayo dhegeystayaal ugow waxay markaasi ku sheegeen in waqtigan la doonayo in ay arrintan wax badan laga- looga qabto xukuumadda wax badan ay ka fiirsato sidoo kalena ay danaha jad- da- danaha dad- dadweynaha ee markaasi ka shaqeyso waa ileen waa waajibkii xuduud dabcan qa- waaqica waa waajibka ka saaran xukuumadda inay dadka shacabkeeda wax ka qabato dhegeystayaal arrintan markay sii badato dhegeystayaal oo wax walba jawaab celinteeda ay badatay mucaaradka dhegeystayaal oo mar walba ka- arrinta laabada iyo hadalka markaas u qaado asagana looga falcelinaya qaab qoraal iyo sidoo kale qaab hadal ah dhegeystayaal ayaa hadda adkaatay waxaana markaas la isweydiinaya maxay noqon doontaa xaaladda sidee markaasi oo xukuumadda ay waqtiga markaasi uga faa'iideysan doontaa oo ayagoo markaasi dibadbaxyo markaasi sameynin loogu xasilin karaa dhegeystayaal waa culeysyo sidoo kalena markaasi hadda lagu cadaadinayo inay markaasi uu- is- aysan qaban laakiin waxa uu madaxweynaha durba uu sheegay dadka shacabka inuu u sheegay inay doonayaan inay horumarka yuruba waxyaalaha dha- dhaqan dhaq- waa horumarka dhanka dhaqaalaha horumarka dhanka sixir bararka horumarka wax waliba ku aadan in ay hadda mashruuca wadooyinka la dhisayo iyo wax walba markaasi dad baran- balan loo qaday ayay hadda markaasi doonayaan inay is hortaagaan wuxuu leeyahay taasi kama dhegeysanayno oo waxay doonayaan in ini- iniga inay kiciyaan waxaa sidaas yiri madaxweynaha waa iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa laakiin daha hadalkaasi wuxuu sheegay markan in dheg jalaq loo siin doonin hadday joogi karaan way joogi karaan hadday isbixi karaanna way bixi karaan waxaa sidaasi markaasi ku adkeysanaya xukuumadda ruto ruto iyo mucaaradka ayaa sidoo kale mar- barcan faraha iskula jiray ilaa markii dambe lasoo farageliyey ay soo farageliyeen wad- dabcan madaxweynihii hore nigeria obasanjo iyo sidoo kale xubno markaasi ba- dabcan sanadka golaha sanadka sare ee sanadka ka socdo dh- dhanka mareykanka arrimahan ay soo farageliyeen kana hadleen dhegeystayaal oo sidoo kale ka heshiiyeen in waanwaan siyaasadeed markaas la dhex- la dhex dhigo si howsha waxyaalo fara badan ay u fududaato dhegeystayaal waa arrinta hadda markaasi aanan fursadahan iyo waxyaalahan markaasi ay doonayaan loo- dabcan ay doonayso iyo siday uga faa'iideysan karto xukuumadda ay dhegeystaan mucaaradka siday markaasi u raaligelin karto waa fursadaha ay markaasi laga hadlayo dhegeystayaal ay doonayaan inay waxba ka qab- inay wax ka qabtaan dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka asagana dib loogama tegin wuxuu markaas asagana la xasriyay xaaladda wadanka markaasi heerka marayso waxaana uu sheegay in shacabka kenyaanka uu xaqiijiyey in sanadkan cusub ka uu noqon doono sanad wanaagsan midka dham- midka dhammaaday dabcan wuxuu ahaa mid markaasi buuqiisa qaalidiisa wata ka sida uu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in madaxweyne william ruto uu dhaqaalaha xasiliyay inkastoo caqabado ay jiraan tan iyo markii uu xilka la wareegay waxaana xilka waritaankiisa uu ku dhaliilaya oo sida godasha ka saaraya madax xukuumadda iyaga markaasi ka horeeyay stephen clos misioka iyo sidoo kale ah, madaxweynaha wadanka waa madaxweynihii hore dalka dhegeystayaal uhuru kenyatta waxa uu sheegay in heerka wadanka markaasi la gaarsiiyey ay tahay mid mugdi ah oo hadda ay ka shaqeynayaan sidii ay wax kaga bedeli lahaayeen sidii ay nolosha caadi uga noqon lahayd sidii ay nolosha wax waliba siday caadi ahayd oga shaqeyn lahaayeen dhegeystayaal ayay hadda ka hadlayaan eh, ama eh, ama diiradda ku saarayaan dhegeystayaal waxaana ay sheegay markan in laga baaqsan doonin markan inay wax waliba caqabad waliba soo food saarto ay markaasi xalin doonaan barbari doonaan dhegeystayaal sida uu qabo madaxweyne xukuuxugeenka rigaadhi gashagwa rigaadhi gashagwa waxa uu sheegay in heerka dhaqaalaha waqtigan markaa uu saaran yahay inay markaasi ka qaadayaan sidoo kalena ay doonayaan sidii heerka uu gaarsiiyey madaxweynihii ayaga markaasi kasii horeeyey dhegeystayaal waa kibaki ayuu sheegay in wadada kale ay furan tahay taasina wuxuu sheegay in waqti ay qaadan doonto dhegeysta laakiin rigaadega shaagwa markan waxaa leeyahay wuxuu u soo jeesanaya isagana dadka markaasi meelaha ka hadlaya shacabka ayuu markan bogaadinaya shacabka ayuu markan fariin u diraya shacabka ayuu markan leeyahay u kaadiya yaa inila dirdirin yaa ibuuqi qaylix iyo xasiloon darri yaa inigelinin mucaaradka waa inaa markaasi feejignaataan haddaba rigaadega shaagwa arrimahaas oo ka hadlay waa kan President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities. Tukuje hapa tubadilike, mambo ya ukulima, mambo ya manufacturing, mambo ya kutengeneza magari, mambo ya furniture, mambo ya courses. Si mungetaka tuwaongeze mishahara pia? Si wanachunga nyinyi vizuri?
waa hagaag waa madaxweyne ku-xigeenka dhegeysan ee rigaadhi gashagwa haddaba sidoo kale waxa uu madaxweyne rigaadhi gashagwa waasana qaar ka mida kenyaanka dalka uu rajo wanaagsan u muujiyey in ay mar oo dabcan u muujiyey sanadkan cusub iyagoona rajeynaya in isbedel uu dhici doono waxayna raje ka muujineen in sixir bararka dalka uu hoos u dhici doono dhegeystayaal haddaba koormuu dhacayaa waa tii u dhacayaa sideen uu u dhacayaa dhegeystayaal markan dhegeysta madaxweyne william ruto waxaa hadda markaasi arrimihiisa iyo wuxuu sheegayaa furfur dabcan arrimaha wadanka iyo weliba heer dabcan heegsiga ay markaasi gaarayaan waxay ku sheegeen ku tilmaameen in markaasi la furfurayo dhegeystayaal ee gadaal laga riixayo ama sidoo kale gadaal ay markaasi ka shaqeynayaan mucaaradka oo ayagoo markaasi adeegsanayaan dhanka dhegeystayaal garsoorka waa su-aalaha dhegeystayaal maanta markaasi miiska saarane wuxuu markan ku kacsan yahay garsoorka wuxuu leeyahay waxaa markaasi doonaysaa inaa kala dhaantaashaan mise aa kala furfurtaan waxyaalaha markaasi sanado aan soo xirxiraynay oo ku aadan dhanka horumarka wadooyinka dhanka sidoo kale isbitaalka caafimaadka dhanka mashaariicda horumarineed ee dowladda markaas ay hiigsanayso wuxuu leeyahay tani waa wado markaasi ay u furayso maxkamadaha garsoorka oo musuq maasuq hareeyey wuxuu sheegaya waqtigan in markaasi aan dhegjalaq loo siin doonin oo qorashaha iyo wax waliba ee markaasi la meelmarin doono dhegeystayaal horaan ay tan imaatay dhegeystayaal markii arrimaha sixir barar dabcan waa arrimaha maciishada dhegeystayaal ee cirka ama sixir bararka ee cirka gashay ama aada u badatay dhegeystayaal hadalhaynteedu iyo weliba ka hadalkeeda waxaa xukuumadda markaasi horaan ay soo saartay ama salmaliyeedkeeda labada kun saddex iyo labaatanka labada kun afar iyo labaatanka in markaasi lagu dari doono lacagta dad dabcan lacagta canshu- dabcan lacag canshuuro ah oo markaasi laga qaadi doono shaqaalaha oo gaaraysa boqolkiiba hal dhibic shan oo cashuur walba laga jari karo sida xukuumadda ay sheegtay in lagu horumarin doono dhanka horumarinta ee dowl- dowladda dhegeystayaal ama dhanka dowladda lagu horumarin doono taas soo sheegay in wax badan ay u qaban doonto una tali doonto sidoo kale la heli doono guryo markaasi waasac guryo qiimo jaban dhegeystayaal laakiin shacabka ayaa markaasi sidoo kale shaqaalaha ayaa ka qayriya kuna sheegeen maxaa inoo dabcan unoo soo korinaya guryaha la dhisayo sidee kale ay markaas noqonaysaa xaaladda maciishada waxayna u arkeen in lacagtaas laga jarayo in wax badan ay u qaban karto una bedeli karto waxaana sidoo kale lagu saaray ama xukuumadda dhegeysta cadaas lagu saaray inay arrintaasi tilaabadaas aysan qaadi karin oo ay oo markaasi faraha kana baxdo oo sidoo kale baalmarayso heerka dastuuriga dalka waa heerka dastuuriga dalka dhegeystayaal inay baalmarayso taasi way ka aamustay xukuumadda oo kamay hadlin mar kale ay wax kale soo baxay kamay hadlin mar kale ay soo baxday kamay hadlin marka waxa uu sheegayba in ay arrintan musuq maasuq ay ma- ku sal leedahay oo qa- garsoorka ayba lacag mush- dabcan ay qaadanayaan oo musuq maasuq ah waxa uu sheegay in hadda oo wax waliba musuqmaasuq ay ku wato inuu iska difaaci doono oo sidoo kale dheg jaraq uusan doonin uu dafiri doono sida uu qabo dhegeystayaal dastuuri oo dabcan sida uu ay markaas xukuumadda qabto dhegeyste haddaba marka laga hadlayo madaxweynaha iyo xanaaqiisa iyo rajadiisa waxyaalaha markaasuu qabo waxa uu wa- walaac markaasi ka muujiyey waxa uu ugu yeeray in xadgudubka garsoorka ay markaasi ku kacayaan shakhsiyaad kooban si ay markaas u waxyeelayaan barnaamijyada dowladda ee wata dhegeystayaal oo lagu xujeynayo lagu mashquulinayo sixir bararka sida laga soo xigtay madaxa qaran dhegeystayaal ee qaar ka mid ah dadka uu awood u leeyahay xabsiga u taxaabay qaar ka mid ah saraakiisha garsoorka si ay u fashilaan- si u fashiliyaan dadaalada mu- maamulkiisa ee ku aadan hirgelinta barnaamijka lagu talagalay in wax lagu bedelo nolosha kenyaanka dhegeystayaal waa qorsho ay hadda markaasi uu- xukuumadda ay tilmaamayso ku sheegayso inay mucaaradka wax waliba ay kala doonayaan inay kala furfuraan waxaan nahay dimuqraadiyad waxaan wax- waanun ixtiraamaynaa waan ilaalin doonaa madax banaanida garsoorka waxaan ogolaan doonin wax ku wax ku takrifal ah garsoorka iyo weliba la xisaabtan la-aanta garsoorka taasi ma dhici doonto ayuu yiri Wi- william ruto madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah garsoorayaasha si hoose ula shaqeeyaan shakhsiyaad si ay u fashiliyaan ajendayaasha horumarineed ee lagu sameeyey dib- dabcan lagu sameeyey dib u dhac dhegeysta balse ruto waxa uu ballan qaaday in uu wajihi doono shakhsiyaadka ay quseeyo arrintan oo ay doonayaan inay dhibaato iyo muruga iyo mugdi inay wadanka markaasi xukuumaddiisa shanta sane inay geliyaan shakhsiyaadkaasi waa kuwa iska cad oo dhegeystayaal oo markaasi muusan cararbaabin balse waxa uu sheegay inuu markaasuu ka mid yahay Ste- dabcan stephen calosa misoka iyo sidoo kale inuu ka mid yahay madaxwe- ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo hadda fursadaha ay markaasi sheegayaan in ay luminayaan haddii marka dabcan waxyaalihii lagu wada heshiiyey iyo waxyaalihii markaasi lagu ho- dabcan laga wada hadlay haddii markaasi ay dhaqangeli waayaan ama sidoo kale lis- lis afmari waaye mise lisgafgaran waaye waxaan leeyahay xuqu- dabcan caaqib ayay markaasi ku noqon doontaa xaaladda siyaasadeed iyo xaaladda guud iyo weliba xaaladda dhaqaale iyo xaaladda sixir barar wadanka markaasi ka taagan taasoo fursado iyo weliba niyad dabcan waa fursado fara badan ay markaasi lumin karto dhegeystayaal si cid weliba ay uga dhahasho cid weliba ay u hesho sidai markaas ay dareemayso dhegeystayaal waxaa ishayo waa labada shaqsi ee markaasi siyaasad ahaan ugu weyn waa madaxweynaha william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ayaa markaasi markan faraha iskula jiran oo markaas hirgelin galay waxa ay markaas uu damacsan yahay ama ay damacsan tahay xukuumadda dhegeystayaal iyo waxa markaas ay damacsan tahay mucaaradka waxa la isku haysta ma aha wax kale balse waxa la isku haysta waxay tahay maxay tahay sababtu xukuumadda ruto ay uga hadli la-dahay sicir bararka maxay tahay sababtu ay ruto ay markaas soo bandhigi lahay qorsho markaas ku aadan sida nidaamka isbedelka lagula kici karo lagula dhaqaaqi karo si xaaladda wadanka markaas ay u degto u xasisho oo dhaqaalahana sidoo kale uu sii kobco waa sicir bararka iyo xukuumadda oo markaasi looga fadhiyo xukuumadda sidoo kale mucaaradkan asagana waxaa markaasi laisweydiinaya maxay tahay waxuu markaasi dabadhigtay iyo mise qorsho uu isaga ama labada qo- dhinac markaasi iskaga- isku wada jeedaan oo ay markaas kasan isku kalsooneen fursadahaasi ayaa sidoo kale qeyb ka ah dhegeystayaal ee labada dhinac ee markaasi kala sheeganayaan maxay tahay waxaad markaasi arrintooda iyo weliba xaaladooda ay u kala socon ladahay mucaaradka iyo sidoo kale xuk- dabcan muca- iyo xukuumadda dalka taasi iyo su-aal isweydiinaya dhegeystayaal oo meesha ku jirto maxaa markaasi markan u yaala mucaaradka maxaa markan ay qorshaysanayaan maxaa markan ay raadinayaan maxay maxaa markaasi tahay laisku keenaya dhegeystayaal ee mucaaradka uu hadda markaasi aada uga xanaaqsan yahay sidoo kalena uga hadli la-yahay uu laguna sheegay inay tahay mid markaasi lagu fashilmay dhegeystayaal sida ay sheegayaan xukuumadda waxay hadda ku fashilayaan waxay hadda ku dabcan kaga soo horjeedaan xaaladda iyo weliba sida wadanka markan uu ku socdo oo sheegayaan inay mas-uul u ka noqon doono madaxweynaha dabcan xaaladda wakhtigan dhaqaale xumida wadanka markaasi ka jirto ilaa haddana waxba uusan ka qabanaynin oona kaga hadlaynin dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka deeradda ku saarayna dhegeystayaal kaga hadlaynaa bal maxay markaasi labadan eh, dhab- eh, mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda mar wa- waa mucaaradka xukuumadda mar waliba ee luqunta iskula jiraan mar maxay faraha iskula jiraan kormay kala bixi doonaan kormay kala dhammaan doonaan dhegeystayaal su-aalaha isweydiinayno ilaan adiga- ilaan adigana fikirkaada saliimka waad kaga qeyb qaadan kartaa waana kaga dhiiban kartaa fikirkaada saliimka ah dhegeystayaal qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka eber kale kugu celina waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambaradaas si toosa dhegeystayaasha ay nooga soo wici karaan aragtidoona dhiiban karaan fikradoona dhiiban karaan dhegeystayaal dhammaantiin meel walba joogtaan si walbaona dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka dhegeystayaal ee yuusuf bakar qadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystayaal qaadka telefoonka dhegeystaha barnaamijka saaka inuu daafurayo star f m soo dhowow dukaanka ku salaamsan shukran saaxiib soo dhowow waan dhawahay maxamed nuur from benani haye maxamedow
waan ku salaamaya inta adiga dhegeystayaasha aha
aniga waxaan leeyahay aha
lama kala baxayo haye
sababtoo ah ninka madaxweynaha keen dhibka ma garata mm
dhibkii uu keenay markuu hagaajiyo dhibka uu keenay maxay tahay Maxa- eh, maxamedow uu keenay waxaa waaye eh, wadankii wuxuu ballan qaadaya markuu uu keenay beerka ku jiro inuu wax uu qabanayo waa sax dadkii dadweynihii oo ra- abaar iyo adduun- oo fatahaad soo mareen keliyadiis hore meesha anjoog laba boqol baa la siiyaa ma garata mhm keliyadii maaragiisa camal aad iyo aad bariiska ka daran ma garata aad iyo aad shadaal warkiisa daa mhm wax lagu dhaqaaqaa lala-y mhm
dadweynihii laba sanaad yaa dhammaan rabta ma garata aad iyo aad wax isbedel ee dawladda laga hayo mhm ma laha aad iyo aad dawladihii countiga naftooda ee ilaa saacadan laga joogo wax la kala wada lama garanayo mhm
qof maanta laga sidii loo soo galay laga shaqaaleysiye ma laha ma garata mhm
countigii loo raji weynaa haddii uu kajuusi tahay haddii waxyaalahaas tahay wax dhaqaaq ee ka socdo countiga afkiis lama garanayo mhm dawladii dhex afkiis lama garanayo mhm waxyaalihii oo dhanba waa isku wada darsaneen ma garata mhm afar iyo labaatan saacan wuu taagan yahay ee microfonka wax buu sheegay
mhm
wa- wixii uu sheegana inuu ku daro ma ogi iyo wixii afka sheegayo iyo wuxuu sameynaya isma laha
gartay ma garata gartay marka dhibka isagaa keenay mhm dawladdu waa weli la-yahay mhm dadweynihii way rafaadeen ma Mhm.
garato mhm marka nimankan inaad qayliyaan waa xaqooda ayagan dadweynihii iyo afkooda ku hadlahayaan mhm anan ku hadlayo ninkaan odayga afkay ku hadlayo ma garato haye isagaa aaminsan haye wax alle wixii ninkaa sheego aha
aniga ee, samacna dhacna ma dhehay laakiin waa unun bani aadin eh mhm laakiin waxaan kuu sheegay inaan taageersanahay ma garato aad iyo aad
ninkaan wuxuu sheegaya in waxba ka jirin baan kuu sheegay oo ninkaa oo la rafaadinayne waxna uun dadka u qabanaynin adduunku isku yaacsan yahay kaawamtayaasha afka la qabtay nin alla ninku gafan ahaa iyo madaxweyne is ogyihiin
maxamed nuur aad baad umaadsantaha shukran aragtidaada fikirkaada dhankaas iyo dhadhaab waa lag dheera iga soobcay saaxiibkaasi idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan dhegeysa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaas si toos ah igaga soobci kartaan dhegeystaha qadka telefoonka iyo aragtidiisa isagana soo dhowo walaale
waa dhawahay barqa wanaagsan Shukran.
Eh, cabdinaasir cabdinaasir soo dhowo saaxiib aad baa umahadsan tahay Een, w- walaalow eh, ninkan la dhaho ruto mhm
iyo ku-xigeenkiisaba waa laba af misheer mhm
wax bay sheegayaan wax ka jirna ma laha mhm
ruto hadduu run sheegay dhowr jeer buu khudbay hadda intuu uu talada qabtay mhm
arrimaha ugu badan oo lagala hadlaayana shacab iyo mucaarad waxay ahaayeen eh, inuu ka hadlo arrimahan arrintan maaragtay batroolka iyo iyo maciishada siday tahay haye
kama hadlaayo markasta wuxuu leeyahay een, een, eh, ruushka gantaab soo tuurtay ukraine iyo een, falastiin baa saas noqotay iyo waxa aan loo joogin buu dadka uu ku maran abaabinaya haye
annaga ukraine maxaa naga gala mhm
hadduu rabo dalka asaa madaxweyne ka ah dalka mhm isagaa madaxweyne ka ah mhm hadduu rabo eh, maxaan ku iraday waxaa waye uu uu dejin lahaa arrintan intuu ka hadlo dhihi lahaa maaragtay een, eh, hala dejiyo shadaalka hoosta loo dhigo ama canshuurtaba uu dhimi karaaba
aad iyo
laakiin maalin walba saan waay ballanqaad aan jirin Ee, saas waay janaa idin geen doonaa kan waaye waxa aan jirin buu daldalaa marka halkaas waxaad ka garanay Mm.
waa afmisheer ha
mamaan aad iyo aad hadda ka horna waagii isaga iyo uhuru ay isla socdeen dadka waxay u ballanqaadeen inay siin doonaan qof walbo kenyaan ah inay siin doonaan laptop haye caruurta oo hataa hataa aniga hadda eldoris jooga abdinaasir hata laptop la igu keeni doono fadhigay haye
Wal- laptop iska dhaaf ee, ee, te- telefoon tooshnaa hata wax ii keena maakan ilaa hadda haye
marka calaa kulli haal nimankan waa afmisheer afmisheernimadaana ninkan mar horu soo bilaabay haye waa waa badmacey laakiin hadda waxay leeyihiin eh, mucaaradka waa waxay le- cabdinaasir mucaaradka waxay leeyihiin waa inaad labaa soo gasho eh, madax waa inaad eyda aad meesha ka baxdo xafiiska aad banayso ma inaad ama inaad ogolaato inaad sixir bararka ah waxa ka qabato hoosta u dhigto marka kee uu doorbidaya midna labada kamuu hadlin madaxweynaha si adiga hadda aad sheegayso maxaa leedahay marna sixir bararka meel uu kaga hadlay ma lahan wuu ka warwareeyanaya marka kee uu dooranaya inuu s- sixir bararka hoos u dhigo iyo sidoo kale inuu eh, xafiiska uu baneeyo
haddi labadaa way un ficnaan lahayd laakiin labadaba uma jeedo oo mar walba waa- waa hatan maaragtay idaacadu hortaagn wax buu sheegayaa wax ka jirna ma laha aad iyo aad
marka waxa waaye qoladan mucaaradka naftirkooda ayaga weyn oo shacabka ay u hayaan ma laha Mhm.
laakiin maadaama ayagu ay shaqadoon yihiin oo maxaan ku raday ay meesha ay rabaan ninka inay kursiga ka kacsan way moogiye Mhm.
wax hadda shacab ahaan anaga dam ay noo wadaan ma jirto laakiin haddee cadowgaaga cadowgiis waa walaal ama waa gaarkaa صح
rayna waxaa ka xasuustaa inuu hadda ka hor uu ku dhacay jeebka uhuru oo maciidan waxaan dhibaatadan waqtiga ay soo bilaabatay uhuru hadda sheegay bilaabatay Mhm.
waagaas muxuu uga hadli waayay rayla hadduu run sheegay هيا
marka labada dhanba waxaad moodaa inay wax dana shacabka u haynin Mm.
laakiin maadaama hadda ninkan lagu cadaysanayo in maciishada uu ho- kolley kursi ka tag madaxweyne kama yeelay malaha waa lagu kordhi gowrici moogi آد يا
marka waxay un xoolaha maaragtay ay caawinaysaa mucaaradada iyo buuqan waxay meesha ka saaraysaa in nimankan ay hurdada ka kacaan oo maaragtay ugu yar wax dhimaan مم.
taas ayaa aan rajaynayna laakiin aniga hadda een, mucaarad baa maaragtay meel sax ah iyo mucaarad baa meel fiican idin geyna ma qabo laakiin ninkan in la cadaadiyo ee, isaga iyo ku-xigeenkiisa labada afmasheer in maaragtay la cadaadiyo oo maxaan ku radaaye arrinta runta maaragtay laga- laga gaarsiiyo oo maaragtay ay maciishada hoos u dhigaan آد oo بط canshuurtan canshuurtan iyo wax walba caanihiyaa la goyn la wax nolosha ee, quutaguroorigaa la goyn la آد يا
waxaas kulli in maaragtay eh, uu ka hadlo madaxweynaha oona maaragtay si cad uu maaragtay u eh, u amro in shidaalka maaragtay la dejiyo waxaad ogsoontahay adduunweynaha hadda shidaalka waa raqiis مم.
soomaali kana waxa waye dowlad la-aanta iska oo oo ka aysa kufayso wadtaaso eh, shidaalkeeda waa askar askar maciishadeeda kaala arag boqol shilinaad ku dherga meel walba آد بط ما صدق عبد الناصر شكرا
haye waa mahadsantahay laakiin nimankan aniga waxaan qabaa in maaragtay eh, si toos loo cadaadiyo walaal waad mahadsanta aad waa mahadsantah saaxiib shukran cabdinaasir dhankaasi loret uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka dhegeysta saddex daqiiqana usoo hartay dhegeystaha kale ayaan siinayaa kadibna aan isku soo laaban doona haddii ay bahaydmo saaxiibka kale star f m soo dhow walaal magacaaga waa ka xumahay qadka telefoonka ugu raagay soo beegsa markaan leeyahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystaha kale star f m subax wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu
maa soo jeedey soo dhowow
waa dhow yahay haye
horta niyow nimankan mucaaradka horta iyo madaxweyne madaxweynaha ni horta sanad cusub ma bana sanadka cusub ma horta lafir wax inagu bedeli doona un haye
marka in badan horta mucaaradka ay ku celceliya waxa laga bedelo sicir barka sidii hore ma alxamdulilah hadda uu faayaa hadda madaxweynaha inta shaqadiisa intuu u qabto wax badan buu dejiyey mhm
marka sidii hore oo hadda labada kun iyo labaatan iyo saddex sidii ee u ahaay mm hadda ma hadda uu faayaa sidii hore haye
marka waa in hadda shanta dambe ninku ilaahay gelisa hadda uu usoo socdaa waddanka aad waa mahadsan tahay isagana aragtidiisu ka dhibtay soo jeeday xigaa kale qadka telefoonka siinaya dadka waa kala aragti way kala aragti duwan yihiin ciddiba waxay fiirinaysaa meesha wax ka aragto meesha wax ku habboon iyo cidda ee markaasi saxda ah cidda qaldan dhegeystaan haddii madaxweynaha arrimahan wuxuu ka qaban waaya maxaa markaasi la xal ah dhanka mucaaradka nabsadooda star f m soo dhowo halo star f m
halo waa ku salaama walaal soo dhowow
waan kaa qaaday waa ismaaciil cabdiyo joogo waa lambaal ismaailo ismaaciil iska gaab raadiyahaas ada mahadsan waa tahay waa ka xumahay dhegeystaasi raadiyaha ayaa ku dheer isagana cafan ayaan leeyahay xigaha kale ayaan doonayaa inkastoo waqtiga uu inahayo warkii ayaa diyaar inoo ah dhegeysa hal daqiiqa Eh, dabcan ayaa nooga hartay cafwan waan isku soo laaban doonaa saaxib iyo dhegeystayaasha qaadka soo beegsanayo waan ka xumayo oo ma sii wadi karno waan isku soo laaban doonaa laakiin dhegeystayaal fara badan ayaa arkaya dhegeystayaasha qadka telefoonka ku jira doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan oo aragtidooda fikirkooda saliimka ay markaasi ka dhiibtaan dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa laakiin warka kadib hadduu ay baha idmo ee xamdi gureeye saaxiib yaal star f m cutub gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay mandheera balad xawasuufta banisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay isielo balambala meeru madogaashina waa hal ibar laba dhibic saddex dhegeystayaal haddii aad ku sugan tahay gaaraysa dhadhaab xeryaha qaxootida faafi tanaarifa masalaan waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic xal nairobi iyo nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal mombaaso magaalada xebeedka mombasa waa hal ibar saddex dhibic shan wajeeriya basweynee dhegeysa waa sagaashan toddoba dhibic saddex idaacaduhu baa wadaagtu nahay muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber marsaabi dimoyaali sideetan toddoba dhibic toddoba www star f m co k applicationka halkaasi ayaa sidoo kale kagala socon kartaa dhegeysta star f m cutub gobolka waqooyi bari saaxiibayaal warka kadib waan isku soo laaban doonaa idinkeybe adigana mawjadaas ka dheereen gabagabadii aan soo gaarnay barnaamijka dhegeystayaal waxaan dabcan saaka diirada ku saaran kaga hadlayn xaaladda waqtiga siyaasadeed dhegeystanay sanadka markaasi imika lagu furay ama sidoo kale durbo kaba eeba kaba ee kaba hadleen waxaana ka hadlay dhegeysta madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga raila odinga markan wuxuu leeyahay dabcan fadhi ma jiro oo waqtigan waa in sidii ah, dabcan loo gudageli lahaa xilka looga qaadi lahaa ama haddii kale waa inaa wax markaasi ka qabata sixir bararka dhegeysa wadanka markaas sida xun u galay dhaqaale xumida wadanka markaasi ka taagan adigaa sabab u ah ayuu leeyahay raila uu taagan yahay kulan ay markaas yeesheen mucaaradka fadhiisteen ka hadleen kana shireen iyo weliba qorshaha iyo sida markaas wax loogu qaban karo durbataasi ayuu madaxweynaha maqlay isla markii isagana waa uu ka hadlay markay kooda ahayd bishan dhegeystayaal ee dabcan sanadka cusub markay kooda ahayd ayuu ka hadlay waxauna sheegay inay markaas iminkan ay doonayaan inay qalqal geliyaan dhanka dhaqaalaha markan wuxuu leeyahay kama dhegeysanayno marka wuxuu leeyahay haba isku dayeen mucaaradka waxay samayn karayaan waa kuwa markaasi doonayaan siyaasad xumi wadanka inay geliyaan dhaqaalaha sidoo kale ay ka hor istaagaan wuxuu leeyahay "Ha, waa la- dabcan way la xisaabtami karaan oo haddii markaasi doonayaan in wax ku jabo ma lahan laakiin wuxuu leeyahay inaa markaasi ka hor ist- is hor istaagtaan arrimaha horumarineed arrimaha dabcan ee mashruucda dowladda ay wadato taasi wuxuu marnaba aqbali doona dhegeysaa laakiin taasi marka lagama hadlaya leeyahay balse mucaaradka waxay keliya raadinayaan laba oo keliya in markaas uu soo galo madaxweyne william ruto kow ama inaad xafiiska aad banayso oo aad markaasi aad f- dabcan f- eh, firaaqayso oo sidoo kale alaabtaada shixnadaada waxaas dhan aad ka qaadato laba waa inaad sidoo kale inaad ka qabato sixir bararka ee xaaladda waqtigan wadanka markaasi ka taagan dhaqaalaha labadaas oo keliya booskaas ayaa soo gala leeyahay haddaba maxay tahay waxa la isku daba dhiganayo haddaba maxay tahay waxay markaasi damacsan yihiin mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda nafsadeeda waxay damacsan tahay iyo sababta ilaa hadda aysan oga hadlin arrimaha sixir bararka balse ay leeyihiin rajo ayaa socotaa soo socotaa oo wax ayaa laga qaban doonaa laakiin waxay hadda dhegeysanayaan ama ay doonayaan in ay dhegeystaan ama ay ka maqlaan mucaaradka waxaa waaye inay markaasi waqti qabsadaan ee dhaqaalaha ku simi karaan dhaqaalaha ku hagaajin karaan dhaqaalaha lagu horumarin karo waa waxaa keliya markaasi hadda ay doonayaan inay kaga hadlaan ama ka hadlaan mucaaradka eh, dabcan eh, eh, xukuumadda ruto ama ay ka dhegeystaan taasi lagama hayo taasi sidoo kale maysan soo dhigin iyadoo qoraal iyo sidoo kale hadal balse waxay markaasi ku sheegeen inay mermeerinayaan oo sidoo kale xaaladda doonayaan inay markaasi ku adkeeyaan dadka shacabka waxay hadda ay markaasi qorsheynayaan mucaaradka in dibadbax xoogan ay ka sameyn doonaan gudaha caasimada oo la doonayo in looga soo- dabcan looga soo horjeedo sidoo kalena loogu doonayo in ay wax kaga qabato oo sidoo kale cadaadis xoogan ay ku saaraan sidii wax kaga qaban dhegeystayaal haddaba may u banaan tahay iyadoo sanadka cusuban yahay sidoo kale bilow uu yahay sidoo kale ee hadda xaaladaha sidoo kale inkastoo ay adag tahay laakiin ma tahay sid- ma- ma tahay mid ah, dabcan inay hadda buuq markaasi labada dhinac ay isku furaan inay sidoo kale iskugu jawaabaan ma tahay xa- xal- ma- dabcan maxaa diidaya in xal kale oo arrimahan ka duwan ay la imaadaan mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda ruto haddaba maxay tahay xabad qaraacashada labada dhinac ay isku tilmaamayaan iyadoo ha- aan horaan ognahay in arrimahan lasoo farageliyey ee sidoo kale abusanju waa madaxweynihii hore nigeria arrimahan uu soo farageliyey sidoo kale eh, dabcan madax kale oo ka socota maraykanka arrimahan sidoo kale wadanka ay u madeen arrimahan ay sidoo kale soo farageliyeen kaga hadleen kuna sheegeen inay markaas laga shaqeeyo xasilo- xasiloonida in sidoo kale laga shaqeeyo nabadda in laga shaqeeyo amniga iyo sidoo kale in sidoo kale mid- mid- midnimada iyo isku duubnaanshuhu wadanka laga shaqeeyo dhegeystayaal taasi hadda waxay markaasi noqotay hal bacaad lagu lisay dhegeystayaal oo cid waliba teeda ay hadda markaasi ka raacatay kadib markii eh, maalmo la fadhiyey bilooyin la fadhiyey oo sidoo kale warbixin la soo saaray waxaa markaasi sheegay in qanacsanaan aysan ku qancin waxaa markaasi gudaha wadanka ka socdo oo ay markaasi ka mid tahay sicir bararka labaatan inta kale waa lagu wada heshiiyey shan ayay ahayn afar waa lagu heshiiyey dhegeystayaal oo waa suurtagal ayay noqon karaysaa laakiin hal ayaa markaasi xukuumadda ruto uu hogaaminayo weliba guddigii farsamada iyo guddigii markanka ruto ka socotay ayaa markaasi ku adkeysteen inay faahfaahin ka bixiyaan ka hadlaan arrimaha sicir bararka ama nolosha micishada waa the cost of living dhegeystayaal ayaa wax ay markaasi faahfaahin diideen inay ka bixiyaan taasi ayaa arrinta ku kala booday taasi ay ku adkeysteen ayagana mucaaradka inay arrintan ku qasab ku tahay in mucaaradka ay ka hadlaan dhegeystayaal maxaa u diidaya maxaa ka hortaagaya waa su-aal la isweydiinaya waxay markaasi mucaaradka soo dhejiyeen ama sheegeen inay waxba wax ay qarinayaan oo ay daacad ka aheen oo ay ka go-neen inay markaas wax ka- dabcan ka bedelaan mucaaradka da- xukuumadda ayaa sidoo kale ayadana sheegtay in waqti la siiyo oo dadka markaasi la kicinin oo bulsho iyo buuq lagu furan madaxweyne ku-xigeenka ayaa isagana dhinac ka hadlay waxa uuna sheegay in markaasi la doonayo in la marin habaabiyo dadka oo arrimo been ah arrimo markaasi aan soconin lagu shubo laga dhaadhiciyo sida xukuumadda looga horimaado wuxuu leeyahay istartiibiya oo ah degdegina oo inoo kaadiya waxayaa markaas isbedeli doona waa nin labada dhinac sida markaasi ay isku kala haystaan dhegeysta waa xaalada siyaasadeed dhegeyste oo hadda mar dabcan ee xaalad xun ee markaas laga yaaba inay isku wajahdo dhegeysta isku bedesho mucaaradku sheegeen inay waqti soo bandhigi doonaan oo dibadbaxi ay ku dhigi doonaan oo ay kaga soo horjeedaan ama ay kaga soo horjeedi doonaan dhegeystayaal xukuumadda ruto oo ay sheegeen inay hadda waqti mugdi ay gelinayso dhegeystayaal halka ruto isagana ay sheegeen xukuumadda ay sheegeen in ay fafaalo iyo weliba rajo markaas weyn ay soo socoto oo dhaqaalaha iyo sidoo kale horumada horumarka wadanka oo wax badan laga bedeli doono ay markaasi kamid yihiin caafimaadka sidoo kale caymiska ay kamid yihiin horumarka wadooyinka iyo wax waliba oo gudaha iyo balamadii markaasi in sidaas lagu fulin doono dhegeysta arrimahaasi ay dhegeystayaal aada looga wada doodaya looga wada hadlaya aadna markaasi uga xiisa taagan wadanka guud ahaan dhegeystayaal yuusuf bakada barnaamijka soo saaray dhegeystayaal inoo socodsiinaya nii farsameynaya shukran waad ku mahadsantihiin dhegeysiga xulashada iyo sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysataan aada marna iina iskaga bedelin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari shukran dhammaantiin mahadsanidin dhegeystayaal ha iska bedelin mawjada star f m goordhow waxaad maqli doontaa barnaamijka madasha ee qisqisooyinka oo aad arbaco waliba aad ka dhegeysataan kana maqashaan idaacadda star f m codka gobolka qoy bari maalinta berito ayaan kulmi doona idamka eebe arrimaha qoyska ayaan sidoo kale kaga hadlanaa arrimaha waa khamiis waliba diiradda ku saarnaa qoyska iyo xaaladihiisa inta ka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaa idin leeyahay dhegeystayaal